Dr Shukri Cabdi Geydi oo ka mid ah dhakhaatiirta hooyada iyo dhalaanka kana howlgasha magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose oo warbaahinta fariin u marisay gabdhaha Soomaaliyeed ayaa ugu baaqday in ay joojiyaan gudniinka nooca fircooniga loogu magac daro oo tacaddi ku noqday caruurta Soomaaliyeed gudniinka fircooniga oo la sheegsheego gudniin xun waa wax xun waaye horta magaciisa wax xun waaye een waana waxyaabaha gabdhaha dhibaatooyinka u keensada sida dhalmada guurka een iyo xilliga ay caadada ku dhacdo gudniin fircooniga marka waa waxyaabaha ugu xun waaye ee gabdhaha lagu sameeyo waaye magaca fircoon wuxuu kasoo jeedaa ninkii fircooniga ah ee ilaahay ahaa laha ilaahay la tartamayo kasoo jeedaa isagaas waxyaabo uu keensado wax ku fulnaa waxyaan toos u qaadana marka si aysan gabadha dareen u qaadin oo nin u roorsanin waxyaabo noocaasay hooyooyinka ku saleeyaan laakiin wax ka jira ma jirto cudurro lee loo keena gabadha iyada ah iyagoo siday hooyooyinka qabaan waa gabadha waxay kuleeyihiin naga fidnoobays haddii aanan fircooni loo gudin oo duurka naga galeyso wax ka jiraana ma jirto gudniin fircooni waxba guri kuma reebo sunnana waxba duurka ma geliso marka hooyooyinka waxay aaminsan yihiin fikir qaldan waay kow waxaa kamid a gabadha markay caadada ku dhacdo xanuunku meeshu ka bilaabana marka ugu horinta caadada ku dhicina ka horna kaadadiibaa silaca infectionka kow meeshiisu kasoo bilaabana haddana caadada marka ku dhacda xanuuno badan uu imaanayo waxaaba laga yaabaa gabadhi la guursamo inay buro ku samaysmato oo makaankeeda buro ku samaysmato markee dhiiggii iyo wixii isdiyaariyay meeluu maraaba ma lahanbo iyadoo kusoo noqonaa soo noqodkaas makaanka wuxuu u keenaa buro inuu ku samaysmato gabdhaha dhalmada kuwaa gudniinka xaggeeda ahaa markii la guursado guurkii waxay noqotay wax dhibaato badan markii gabdha la guursado in guurkii o dhanba ay dhacdo markii foolnaysan kaba sii daran markay fircooni taha boqolkiiba sagaashan waa lagu qalaa gabdhaha fircooniga ama silac ay ku dhalaan maskaxiin gabdho badanaa ku waashay maskaxiin gabdho badanaa ku waashay oo maskaxdooda wax ku noqotay ama way dhiig baxeen oo kale gudniinka lagu celceliye gabdhaha waxaa arka saddex jeer lagu celiyo gudniinka shoogay gabdhay qaadaysaa marka gabdhaha nafikooda unaxan dhilaha hooyooyin dhibaatooyinka gudniinka fircooniga ayay gabdhaha si weyn u dareemaan ka hor guurka waana xaalad ay dhibaato caafimaad daro u keeni karta gabdhaha soomaaliyeed